الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك وأنك يا لطيف الباب الرابع في سنن الفطرة وحباب كان أفراد كهليا fidrada sunanteeda ayaa laga hadlaya marka sunanulfidra waa fidrada sunnayaasheeda waxaa looga jeedaa dariiqadeeda weeyaan fidrana waa abuurka iyo khalqiga ama waa diinta toosan fidrat allahi alatii fadara annaasa calayha can caaishata radia allahu canha can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaala nebi wuxuu yidhi cashrun tobani min alfidrati fidrada ayay ka mid yihiin macnaha ma'muuraadka ay diintu amrayso ayay ka mid yihiin oo rususha la soo amray nebigeenna ka horreeyey calayhi salaatu wasalaam arrimahan marka tobanka qaar waajib bay noqonayaan qaarna sunni isku-aal xadiid baa lagu sheegay qasu shaarib baa ka mid a shaarubka in la gaabiyo la manqaseeyo oo waa timaha bushinta koree dusheeda ka baxaya wa cifaa'u lixya garka oo la sii daayo ayaa ka mid ah oo aan la xiidhin wa siwaaku baa ka mid ah cadayashadii wastinshaaqulmaa biyaha oo lagu sandaarsado oo sanka lagu jiido lagu nadiifiyo ayaa ka mid ah wa qaslulbaraajimi xubnaha oo la mayro albaraajim meelaha waxa weeye laalaabanoo xubnahayo faraha meelahaas xubnahooda ah oo laamaya weeyaan oo kala goysyada ah meelaha weeyaan xubnaha ah daahir iyo baadin baa in laga mayro wa nadfulibdi ayaa ka mida kilkisha oo la tifo bimacnaa timaha kilkisha oo ama la xiiro ama la tifo oo in la tifaa weliba fiican ama waxaa leeyahay in ma garanaysaa laba xiiraba oo meeshaa ur qurmoon inaysan yeelan baa loo baahan yahay oo qofkan muslimkaa nadiif inuu yahay wa xalqul caana caanada oo la xiiro timaha hoose in iyagana la xiiro oo qofka dumarka waxaa u fiican xiiridda waxaan leeyahay tifidda ninkana xiiridda ayaa u fiican timahaas oo hoose weeyaan waxaa kaloo ka mid ahaa waintiqaasulmaayi biyaha oo lagu istijoodo biya in lagu istijoodo ayaa iyana ka mid ahayd waa sagaalintaas qaala muscabun baa yidhi wanasiitu alcaashira tii tobnaad waan halmaamay wey ilaa an takuuna inay tahay mooyaan almadmadata luqluqashada haddaysan luqluq ahayn midda tobnaad hadda garan maayo buu yidhi rawahu alkhams waxaa la leeyahay amaysan luqluqaba ahayn ay ahayd gudniinka in la isgudo ilaa shan shay oo fidrada xadiidkana wuxuu ku tilmaamay gudniinku inuu ka mid yahay can ibni cumar radi allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaala ne wuxuu yidhi khaalifuu khilaafa almushrikiina gaalada wafiruu daaya allixaa garka daaye wa axfuu jara ashawaariba shaaribadana jara timaha ha koroo shaaribyada ah waa la jarayaa iyaga wa kaana ibnu cumar waxaa radiallahu canhuma idaa xaja haddoo xajiya aw ictamara cumrayso qabada calaa lixyati garkiisa ayuu qaban jiray garweyn ou lahaa gacantusaa ugu qaban jiray markaa famaa fadala wixii ka dheeraada qabashada akhadahu waa waa qaban jir waa goyn jir soor saa u qabto wixii macnaha markaas baar la baxay oo dheerdheer oo dhinacyada iyo waxaasa ayuu macnaha sinsimi jiray laakiin garkan weyn lama xiiri jirin lama taaban jirin ina garku dheer yahaa fiican in la sinsimo oo la hagaajiyana waa loo baahan yahay wa qaala rasuul lahi sal alla alay slam nabi ilaahi wuxuu yidhi man lam yaakhud qofkaan qaadin min shaaribihi shaaribkiisa shaarubada qofkaan iska goynin falaysa mina naga mid maaha rawaahu tirmidiy oo nasay macnaha naga mid maaha waxa weeyaan hadduu rabo inuu gaalada ku shabaho naga mid maaha amaba naga mid maaha oo waddadii kaamilka ahayd ma hayo aga islaamnimadii uu ka baxay ma aha laakiin waddadii kaamilka ahayd ma hayo wey rawaahu tirmidiy wanasay wa qaala nasun baa yidhi wuqita lanaa waxaa naloo waqtiyey ama naloo macnaha muddeeyey fii qasi shaaribi shaarubka jaridiisa iyo wa taqliimi aladfaari cidiyaha jaridooda iyo wa nadfi libdi kilkilada tifideeda iyo wa xalqi alcaanati timaha hoose xiiridooda waxaana loo mudeeyey allaa nagtruka inaanan ka tegin agara wax ka badan min arbaciina leylatan afartan habeen afartan habeen ka badan qofka inaysan ku oolin ugu badnaan xilligaa inay gaaraan wixii ka dambeeyana qofku iska nadiifiyo rawahu alhamsati lilbukhaari nadaafad iyo isqurxin baa loo baahan yahay arrimaha marka saasaa loo samaynaya can umi cadiyata baa laga wariyey radia allahu canha ana imra'atan islaan umu cadiyada lafteeda weeye islaantu kaanad waxay ahayd islaantaasi takhtinu tii gudda bilmadiinati magaalada madiina ayay gabdhaha gudi jidhay islaantaasi fa qaala lahaa gabadhaas wuxuu ku yidhi annabiyu sala allahu calayhi wasalam laa tanhikii ha jirid goyni gudniinka gabdhaha aad gudaysid jiridda ha goynin meesha aad goynaysid oo hilibka cadka ha wada goynin fa inna daalika kaas oo inaadan jirid goyna ayaa axdaa u dheef badan lilmarati islaanta waa axabu taasaa loo kalgacal badan yahay ilaalbacli zawjka qaba ninka qabana sidaa ayaa u fiican rawaahu abu daawuud waabaraaniyu walxaakim walafdu wuxuu ahaa kaana bilmadiinati madiina waxaa ahaa imra'atun islaan oo yuqaalu lahaa la yidhaahdo umu cadiya takfidu waxay gudi jidha aljawaariya gabdhaha oo waxaa la rabaa in raggiiyo gabdhihiiba la gudo oo kuwa hadda iska yaacayo waxay leeyihin gudniinba looma baahna kuwa dhahaya ayaa jira hadda oo hay-adaha iyo balaayooyinkaas ay soo dirsadeen faqaala lahaa rasuul lahi sal alla alay slm nebi ilaahi wuxuu yidhi yaa uma cadiya ikfidii gud gabdhaha walaa tanhakii ha jirid goyni fa innahu kaasaa andaru u iftiin badan lilwejhi wejiga gabadha haddii sidan kale oo aan ficnayn loo gudo waxa weeyaan qofkiiba waxyeello iyo dhibaato ku noqonaysaa sidaasaa marka wejiga u iftiin badan waaxdaa saasaana u dheef badan cinda zawji zawjka agtiisa hadhow haddii gabadhaa la guursadana zawjkeeda sidaasaa u dheef badanoo u fiican weeyaan markaas gudniinkana waxaa la isku gudayaa waa nadaafad waxaa kaloo ku jira kahratu lada macaan badan oo dadkaas is macnaha la guday hadhow markay isguursadaan iyo wixii la mida ka imaanaya gudniinka ragga in la muujiyo oo la sheego way fiican tahay laakiin dumarka la qariyo marka dumarka gudniinkaas wey gudniinka oo sharcigaayoo in yar la gooyo weeyaan ee gudniinka kale ama fircooniga ama kuwa yaalaha kale ah maaha kuwaas marka ragga in la gudo iyada waa waajib gabadha in la gudana waa waajib sidaa waxaa qaba taabiciinta qayb ka mid ah iyo jumhuuru shaaficiya culimmada shaaficiyada saas u badan yahay culimmada qaar baa le waa sunni waay halkaasaa marka looga sheekaynaya adduunku dee meel kastoo dadku ay joogaan isku qaab maaha oo waa la kala duwan yahay dumarada iyo adduunku waa la kala duwan yahay qaabka macnaha marka gudniinku noqonayo shaarixa kaaga hadlayo ka fiirsanaysa ashacru timihii iyo wa tarjiiluhu timaha in la shalleeyo wixii ku soo arooray baa la sheegaya oo ninku waa iska xiiran karaa timaha hadday ku yaallaanna waa shallaysanaya qofka dumarkaa inay xiirato samaaha waxaa la diidi doonaayoo kale iska jeega xiir si aho madaxa qaarna tima timaha laga xiiro qaarna loo daayo can anasin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana nebiyu wuxuu aha sala allahu calayh wasalam yadribu shacaruhu timihiisu kay garaacaan mankibayhi labadiisa garab macnaha tima dhaadheer baa nebigu lahay labadaa garab ayay saa u soo gaari jireen rawahu alhamsa litirmidiy wa canhu qaala wuxuu yidhi kaana shacaruhu sala allahu calayh wasalam nabiga timihiisu waxay ahaayeen ilaa shacmati udunihi ilaa dhegtiis udunayhi labadiisa dhagood xaydh shaxmadood meeshaa dhegtu dabacsan oo xaydha ay ku leedahay oo yar halkaa macnaha xoogaa jilicsan ayay marmar soo gaari jireen marmarna waaba ka dheer yihiinoo garbahayba gaarayaanba rawaahu abu daawuud wanasaa'i can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi kaana nebiyu sala allahu alay wasalam nebi wuxuu ahaa yuxibu kii jecel muwaafaqata ahlilkitaab qolada ahlu kitaabka la yidhaahdo waafaqidooda yahuudiya nasaara fii maa shayga lam yu'mar aan la amrin fiihi shayga dhexdiisa wixii nebiga amarkaa ka duwan aan lagu siin amarkaa ka duwan wixii nebiga aan lagu siin eelu kitaabka horjeclaan jira inuu ku daydo sababtoo iyagu dad diin leh oo nebiyo diin loo soo dejiyey ayay ahaayeen ee mushrikiinta nebi waa khilaafi jira weeyaan yahuud iyo nasaarada laakiin dad diimii wax ka yaqaani ahay wa kaana ahlulkitaabi ahlukitaabku waxay ahaayeen yasduluuna timaha kuwa raariciya yasduluuna kuwa raariciya ashcaarahum timahooda way raaricin jireen oo waa maxay raaricintaas timahooda waa iska sii dayn jireen weeyaan a dhinacyada macnaha madaxa ayay macnaha laiska raaricin jire wa kaana almushrikuuna gaaladuna waxay ahan yafriquuna kuwa kala geeya ru'uusahom madaxooda madaxa timihiisa waa kala geyn jireen ya oo waxa weeyaan kala geyntu timaha lakala lakala baraya barna saana loo soo shanlaynayaa barna sidaan sida hadda maaragtay dadka timaha ay u kala bartaan oo kale ama dumarki iyo badanaaba saa u kala baraan oo kale barna saanaa loo sii daynaya barna saan laakiin mushriki kuwan ahlu kitaabku iyagu sidaan bay iskaga soo shallaysan jireenoo foodahaayoo kalaayo saasay u shallayn jireen nebigu wuxuu isdhihi jiray kuwaana laga yaaba inay diin hayaan oo kitaabahooda ku arkeen kuwa ahlu kitaabkaabuu ku dayn jir fasadala nebi nebi ilaahay timaha waa sii daayay sala allahu alay waslam naasiyatahu foodis foodaasaa loo soo shallaynaya uma faaraqa bacdu intaa kabacdi waa kala geeyado timiha dhexdaa laga kala baray ama saddex meeloodoo sileeg baa laga dhigaya oo qaybba dhan loo loo loo sii daayey ama dhexdaasaa loo kala baraya oo markii dambe waxaa la yidhi mushrikiinta qaabkay ku socdeen qaabkaasaa sax macnaha een xagga timaha iyagaa ku saxan weeyaan eelu kitaabka iska dhaafaale markaas sidaas baa sunnihii noqotay hadda rawaahu alkhamsa oo sida hadda qolooyinkan tima weynta iyo maaragtay timaha u kala baraan oo kale qaabkaasoo kale weeyaan kala barku saas iyo saa la dhaho can caaishata radiallahu canha qaalad waxay tihi kaana nebiy sala alla alay slam nebi ilaahi wuxuu yidhi wuxuu ahaa yuxibbu kii jecel atayamuna midigaysiga ma stadaaca inta uu awoodo fii sha'nihi kulli sha'nigiisa oo dhan midigta inuu ka bilaabo jeclaan jir fii duhuurihi dahaara qaadashadiis iyo wa tarajulihi shallaysigiisa wa tanaculihi kaba ilashadiisa kaba qaadashadiisa iyo wasiwaakii cadeeyashadiisa cadayga midigtaa laga bilaabayaa kabaha midigtaa laga bilaabayaa shallaysiga midigtaa laga bilaabaya dahaara qaadashada midigtaa laga bilaabaya rawahu alhamsa keliya haddii xaka iyo qofku tufaya ama istija iyo waxaas taa bidixdaa iska leh can cabdillaahi bni muqafalin radiallahu canhu qaala naha nabiyu sal alla alay sl nabi ilaahi waxau reebay can itarajuli shanlaysi ilaa hibban wakti wakti mooyaane mar kasta inaad shallaysanaysid ma fiicna shallaysiga waa la diiday joogtada ah ilaa wakti wakti mooyaane rawahu asxaabu sunan waktan bacda waktin weeyaan waktiba cabaarka bacd iska raaxaysi badan weeyaan shallay iska joogta nebiguna raaxaysiga ama rabin rawahu asxaabu sunan can ibni cumar waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi naha nebiy sala allah alay slam nebigaa diiday can ilqazaci qazaca waxaa la yidhaahdo qiila libni cumar baa lagu yidhi wamal qazacu oo qazac muxuu yahy qaala wuxuu yidhi xulaqu bacdu bacdu ra'si sabiy cunuga yar madaxiisa madaxa timihiisa qaarkood baa la xiiraya wa yutraku bacdu marna waa looga tegaya qaybna waa la xiirin qaybna waa la iska daynaya dhowr baa loo yeelaya rawa alhamsata la tirmidiy marka waxa weeyaan waa ilmaha qaabka loola dhaqmo weeyaan marka sidaa ayaa la diri jiray waana karaahiya hadda xaaraan weyn maaha laakiin waa laga fiicanya wa canhu qaala wuxuu yidhi ra'a nabiyu sal alla alay slam nebi ilahi wuxuu arkay sabiyan cunug yar kaasoo qad xuliqa la xihay bacdu ra'si madaxiisa barki wa turika lagana tegay bacdu barkiis fa nahaahum nabiyu sal alla alay slam nebi ilaahay baa ka reebay fa qaala nebigu wuxuu ku yidhi ixliquuhu u xiira kullahu dhammaanta xiira aw utrukuuhu ka tega kullahu dhammaanta ama wada xiira ama iska wada daayi rawaahu abu daawuud wanaseeyu marka ragg waa iska wada xiiran karaan laakiin dumarku inay xiirtaan oo timaha iska dhammeeyaan maya oo timaha qurux baa ugu sugan quruxdana dumarka waa loogu sii baahi badan yahay haddaan xanuun iyo qofka loogu xiirayn caadadu hadday ku darareen timaha la gaabiyar iska gaabin karaan timuhu gabdhaho dumarka waa iska gaabin karaan markaas saasaa loo sheegay qoqaala anasun baa yidhi radiallahu canhu kaanat waxa i ahaan jiray li aniga lu'aabatun food food baan lahaa tima fooda faqaalad lii ummi hooyaday baa igu tidhi laa ajuzuhaa goyn maayo foodan laa yajuzuhaa goyn maayo foodda du'aabadaas maxaa yeelay kaana rasuulullaahi baa sal alla alay slam yamudduhaa kii taaga jida wayaakudu bihaa qabta nebigaa gacanta saa uu qaban jiray oo taataaban jirayoo timihii nebigu saa u taataaban jiray oo foodda ahaa taaban maayo tiri jari maayo awiilka laga jari maayo wey dee anas baa nebigu saa u qaban jiray oo u ducayn jiray inta foodda saa u qabto nabigaa saa u jiidi jiray oo ducayn jiray bay marka timaha noocaha nebi gacnihiisu taabteen ma jiraayo bay ti marka madaxa qaar in la xiiro qaarna la iska daayo waa la diiday qoordiidka iyo waxyaalaha madaxa qaar la xiiraayo waa laga fiican yara wallahu aclam anabi khadbul shaca timaha oo la dharoobo oo tima cira ciraloo caddaaday in wax la mariyo rag iyo dumarba way fiicanta gaaladaa la khilaafaya iyagu badanaa wax ma mariyaan baa leehi ciradana badanaaba waxaa keenaya aslu shayb sideedaba cirada waxaa keenaya qilatu dam dhiiggaa ku yaraanaya fii busaylaat ashacar wayatagayar lownuhu ilaa bayaad markaasaa waxaa isbedelaya midabkiiba caddaan isku bedelaya a waxaasaa iska yaraanaya iyo naqfaqadii iyo wixii qaadanayeen iyo meelihii macnaha salkay ku hayeen iyo isbedel baa dhacaya can abi hurayrata radi allahu canhu can nebi sal allau alay slam qaala nabi wuxu uhi in alyahuuda waannasaara laa yasbuquun ma sabqistaan oo ma cillaansadaan fakhaalifuuhum khilaaf rawahu lhamsa wa utiya waxaa lala yimid biabi quxaafa radia allahu canhu yowma fatxi maka maalintii maka la furtay abu quxaafa waa garanaysaan waa abubakar aabbihiis abubakar sidiiq aabbihi weeyaan maalintii maka la furtay buu islaamay waa lala yimid walxal ra'su madaxiisa iyo walixyatu garkiisu ka haqaamati geedka haqaamada la yidhaahdo oo kale amoodid bayaadan xagga cadinka athaqaama geed la yidhaahdo soomagale soomagale geed la yidhaahdo oo maaragtay nabaad yar oo ubixiis iyo wixiisu dhan iska cadcad yihiin oo cirada u ego iska cad iska dha iska iska weyda iska cad geedkaa weeyaan oo waxaa moodaa midhihiisa iyo waxaas geedkaas ciradow shabahaad oo xoogaa caddiin madow si ugu dhex jiro qaab noocaas markii la keenay abubakar aabbihi abuquxaafa faqaala rasuulullahi yihi sal allau alay wasalam qayiruu dooriya haadaa ninkan bishayin shay ku dooriye wejtanibuu laakiin iska ilaaliya asawaadda madow wax madow ha u marinina madoobaysada ka daaye daawada madoobaysooyinka iyo waxa madow oo madaxa la marinaya madaxa cad may lama rabo laakiin waxaad u marisaan wuxuun kale u mariya rawaahu muslim wa abu daawuud marka waxyaalahan madoobaysada ayo looma ogola ragga dad baa hadda iska marsada oo iska sahladay wasu'ila anasin baa la weydiiyey radia allahu canhu akhdaba nabiyu sala allahu calayh wasalam nebiga ilaahay akhadaba nabiyu sala allahu alay wasalam nebiga ilaahay ma dharoobay madaxiisa ma mariyay cilaanada iyo waxaas qaala wuxuu yidhi lam yabluq maba gaarin ashayba cirada ilaa qaliilan wax yar mooyaane wax yar un bay ciradu ka saamaysa wa fii riwaaya inahu shaaniya lam yakhdib inahu nebigu lam yakhdib ma dharoobin oo macnaha ma ma ma bedelin oo ma cilaamin walow shi'tu haddaan doono an acudda inaan tiriyo shamadaatihi cirooyinkiisa oo oo fii lixyati garkiisa ahaaday dee waan samayn karaa weeyaan jawaabtii baa kaa go-ane macnaha haddaan damco inaan timaha nebiga ka caddaaday aan tiriyo waan tirin karay weeye dhowr dhowr iyo toban xabbo meelahaa timaha baa nebiga timihiisa isbedelay rawaahu shaykhaan anasaa'i oo lafdu wuxuu ahaa lam yakhdib ma dharoobin innamaa kaana shamadu shamadku waxaa la yidhaha baroorta baroor waxa weeyaan tima cadcad oo ku dhex yaalla timo madmadow isku dhex jira xoogaa baa soo gelay marka marka intaasi waxay ahayd buu yidhi shamadkaas baroortaasi cindal canfaqati faroor dhuugta agteeda yasiiran waxyar yasiiran yasiiran xaalaya waxyar faroor faruur dhuug iyo wa fi sudqayni labada labada macnaha sudqaynka iyadana waxaa yasiiran xaalaya waxyar ayaa ahaa labada dhafoor sudqayn wa fi ra'si madaxana yasiiran xaali waxyar waxyar baa isna aha fiiriya marka waxa weeyaan labada hareed wax yaraa kaga yaallay madaxa me iyo canfaqada meeshaa faroordhuugtaayoo mushinta hoose iyo garka xoogaa udhaxaysa meeshaasna xoogaa baa kaga yaallay wa marka xilligii dambe abubakar iyo cumar ayaa ismarin jiray iyagu madaxa waa waa dharoobi jireen oo waa xinayn jireen wa qaala ibnu cumar waxay radi allahu canhuma kaana nebiyu waxaa sal allahu alay wasalam yalbasu kii xidha annicaala sibtiya kabaha maaska loo nisbeeyey ayuu nebigu xidhan jiray asibtiya waa kaba maas wa yusafir nebigu waa jaallayn jiray bimacnaa waa bedeli jiray doorin jiray lixyatow garkiisa bil warsi warsi iska huruud oo kale wazacfaraani zacfaraan ayuu marin jiray wa kaana ibnu cumarna waxaa yafcalu kiisna saa sameeyo nebiga isagoo ku dayanaya rawaahu abu daawuud waalbukhaariyu waannasa'i asibtiya waa kabaha aan timaha lahayn timaha wey kabaha weeyaan warsiguna waa nabaad macnaha yaman iyo meelaha laga keeno oo si jaalla u ah wax lagu lagu sabqiyo lagu ranjeeyo marka qofkii yidhi nebigu waxba ma cilaamo sida hadda anaysaan ku marayno oo kale dee isagaan arag weeyaan marka la yaab ma leh kuwan hadda le nebigu waa mariyeyna dee iyana way arkeen qolaba waxay aragtay sheegayaan wa qaala abu rinfata baa yidhi radia allahu canhu ataytu waxaan u tegey imruulqays buu macnaha firkiisu galayaa ninkan annabiya baan u tegey sala allahu alay slam ana aniga iyo waabi aabbahay wa kaana wuxuu ahaa qad ladaqa mid dharoobay lixyatow garkiisa bilxinaayi xinni ayuu mariyey xinni baa laga buuxi dee xinni waa la yaqaana nabaad oo waxa xabagta ka baxday guduud tahay wey waaya can abi darin radi allahu canhu can nabiy sala allahu alayh wasalam qaalina wuxuu yidhi ina axsana maa shaykan ugu wanaag badan guyira bihi lagu dooriya haada shaybu ciradaani alxinaawu waa xin iyo walkatamu xinni in la mariyo weeyaan iyo katam waa geed magaciisa de geedoo dhan miyaa taqaan adugu rawaahu ma asxaabu suna kuwaa in la mariyaa ugu fiican madaxa isna yaman iyo meelahaasoo ka baxa waa madow yahay isagu midkood midka kale markii lagu daro cajaa'ib baa soo baxaysaa liya guduud ah can ibni cabaasin radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nebi wuxuu yidhi yakuunu waxaa ahaan doona qowmun qowm qoomkaasu yakhdubuuna macnaha dharoobanaya madaxa fii aakhiri zamaani aakhiru zaman bisawaadi madow ismarinaya kuwa madow bay ismarinayaan ka xawaasililxamaami qooleyda yaa meesha hungurigeedaoo kale ah yaa meesha gulgulada ayoo halkaas maaragtay qoorta ayoo surka halkaasoo kale ayaa moodaa buu yidhi qoladaas laa yariixuuna ma urinayaan urin maayaan raa'ixata aljannati jannada urteeda rawaahu abu daawuud wannasa-iyu ayaa wariyey hal looga jeedo qoladaani qollaydaa waxaa moodaa baa la yidhi gulguladeeda oo kale macnaha waxaa la yidhi garka ana haadaa lijacli lixaahum garkooda oo kale waxay ka dhigayaan kaxwaasilxamaam qollayda bahasheeda halkan ka soo taagan oo kale hungurigaah bay garka u ekaysiinayaan gar dhuuban oo saas oo maxaa sidee saa ugu ekaysiinaya bixalqi cawaaridihim hareedyaday soo soo xiirayaan intaa hareedyada markii lasoo xiiro oo halkan garka intaan layskugu keeno meeshaa dhuuban baa garka ay daynayaan ka caadati bacdilkafarati gaalooyinka qaybo ka mida sida ay sameeyaanba kow saasaa marka qoleyda loogu shabahay maya ma ahee qolo kale waxay leeyihiin tafsiir kalea jiro waxa weeyaan madow bay marinayaan garka iyagoo dadka macnaha dagayo oo dhallinyaro iyo wax iska dhigayo oo maaragtay dadka raba inay ku dagaan ku kediyaan ama xaraga darteed calaa kulli miday noqotoba looma baahna oo garka in hareedyadan iyo garka keliya aan lahay garka iyo hareedyadiisa midna lama xiro hadday hadda wax madow mariyeen iyana wax madow lama ogolayn laba jeeraale midna lama rabin wasuilad waxaa la weydiiyey caaishatu radiallahu canha can khidaabil xinaa'i xiniga isku dharoobidiis faqaalad waxay tihi laa ba'sa bihi dhe male xinig walaakinii akrahu anigu waa dhibsanayaabay tir fa ina xibii kaan jeclaa sala allahu calayh wasalam ayaa kaana yakrahu kii kii dhibsada riixahu urtiis haa oo udgoon badan ma laha baalkan xinigaay hadduu udgoon yahay nebigaa jeclaan lahaa marka nebigu ma jeclayn bay tihi aa urtiisausan nebigu jeclaan jirin calayhi salaatu wasalaam sidaa un baan ku dhibsanayaabay leedahay wacanhaa qaalad waxay tihi waamaat imra'atun islaam baa ishaadhay min waraa'i sidrin bay ka soo ishaadhay asur gadaashiis biyadiha gacanteeda gacanteeda islaantaasoo ka sifee biyadiha gacanteeda kitaabun qoraal ku sugan yahay ila nebiyi bayna usoo ishaadhay sal alla alay slm nebiga xaggiisay gacan u soo taagtay iyadoo casr gadaashii fadhida joogta warqad bayna gacanta nebiga usoo taagtay faqabada yadahu nebigu gacantiisoo ka laabtay iyaduna iga qabay lahayd faqaala wuxuu yidhi ma adrii garan maayo ayadu rajulin nin gacanta inay tahay am yaddu imra'atin islaan gacanteed de qofkii looma jeeda ilaa gacan kaliya meesha lasoo taagay nin gacantii inay tahay haddii markaa nin gacantii la taabto dhib ma leh inay qof dumara tahay ajnabiya ma kala garanayo qaalad waxay tidhi hadday hadalkii maqashay bal iska daa yaddu imra'atin weeyaan islaan gacanteed weeye tir islaan baana qaala wuxuu yidhi low kunti imra'atan islaan haddaad tahay laqayarti waxaad doorin lahayd adfaaraki ciddiyahaada bilxinaayo xini ciddiyaha maxaa xini u marsan weyda haddaad islaan tahay rawaahuma abu daawuud wanasaa'iy nasalu llaha tawfiiq aamiin ciddiyaha lugahayo kuwa gacnahayo qofka dumarka inay marsadaan baa u fiican si ragga looga garto raggase waa ka xaaraan marka madoobaysada iyo waxaas culimmada qaarna waxay leeyihin waa karaahiya qaarna waxay leeyihin waaba xaaraam wax daruuro ay qofka ku keenaysa haddaysan jirin looma baahno waxaa kaloo abuqaxaafo iyadii loo diiday madowgaas haddii laakiin dan sharciga looga jeedo jihaad iyo qofku dhallinyaro iska dhigayo gaaladu inay wiil yar moodaan uu rabo taa dhibaato male markaas cadowgaa lagu cabsigelinaya marka cirada iyo lama tifo waxaa la leeyahay xadiidka asxaabu suna wuxuu ahaa qof muslimu ciro yeelanaya ma jiro islaamnimada dhexdeeda ilaa ciradu nuur bay u noqonaysaa maalinka qiyaamada ama xasanaa loo qoraya dembina waa laga tuuraya ciradu ciddii ugu horraysa ay ka soo baxday nebiyullaahi ibraahim baa lagu sheegay calayhi wacala alambiyaa'i afdalu salaatu wassalaam markaasuu yidhi ma haadaa yaa rab ilaahay waxaan cadi waa maxay ga soo baxay kale waa iska kaadsiimo weeyaan waqaar weeye waqaar rabbi zidnii waqaaran bay ilaah marka waqaar ii ziyaada waxaa xikmadda cirada cirada xikmadda ku jirta waxaa ka mid ah qofka ciradu ka soo baxday inuu ilaahay ka yaabo calaamad bay waxay u tahay in da'diisi weynaatay digniinna waat wixii uun ka dambeeya ciro waa dhimasho weeyaan marka cabso bay ka dhigan tahay yaxrumu waxaa xaaraama al waslu xidhiirin timaha la xidhiiriyo walwashmu turturqid waa xaaraam wa naxwuhumaa wixii la midana waa xaaraam tima tima lagu xidhiiriyey ama jirka oo la turturqayo dhig inta laga keenay wax lagu shubay lama ogola kuwo kale aan la ogolayna waa inoo imaan doonaa can abi hurayrata radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaala nin wuxu yidhi lacanallah allaha lacnado alwaasilata midda timaha xidhiirisa waalmustawsilata midda xidhiiriska dalabta oo ha la ii xidhiiriya dhahaysa waay marna lama ogola islaam baa tidhi gabarh caruusada nabi allow ii joogtee timihiinna siday uga googo-eene yaa xanuun baa ku dhacay timaha moogu xidhiiriya waa loo diiday walwaashimatana macnaha ilaahay ha lacnaday ilaahay baa lacnaday midda wax turturqaysa aa iyo walmustawshima midda turturqa dalbaysa meesha la turturqayna najaasi noqonaysaa balaayaa lagu shub qof qaangaara oo og arrinta hadduu sameeyo waa inuu iska zuuliyo meesha iska iska hagaajiyo wey hadduusan dhibaato ka baqin oo markaas waa iska cafis wa sumica mucaawiyatu baa la maqlay caama xaja sanadkuu xajiyey walxaal huwa mucaawiyana calalmimbari uu saaran yahay wa biyadihi xaal gacantiisana qusatun ay ku sugan taha oo min shacarin timaha waa qayb qusa waa xoogaa kaf saca muggiisa oo kale ka dheed oo timaah ayuu gacanta ku hay qusa qidco macnaa qayb un weeyaan masaajidkiibuu ka istaagay timihiina gacanta ku haya walxaal yaquulu uu leeyahay mucaawiya ayna culamaa'uku wariya reer madiina aw culimadiin samictu nabiya baan maqlay sal alla alay slam yanhaa isagoo reebaya can midli haadihi tan oo kale waa maxay timahaanan gacanta ku hayo wa qaala wuxuu yidhi innamaa halakad banuu israa'iil nebigu reer bani israa'iil waa halaagsameen xiina itakhada haadihi tan markay samaysteen nisaa'ahum dumarkood tima tima lagu xidhiiriyo marka dumarkoodu samaysteen ayaa la halaagay rawaahum alkhams wazaada shaykhaani maa kuntu ma ahayn buu yidhi waa mucaawiya araa mid mauraa mid u malaynaya anna axaddan qof yafcalu inuu waxaan samaynayo ila alyahuuda yahuud mooyaane wasamaahu nebigu wuxuu samaahu nebi nebigu wuxuu ku magacaabay khusbadaas zuuran been xiina balaqahu markuu soo gaaray zuur iyo been abuur weeyaan qof timaan lagu arag oo timo kale isku xidhiirinayo iska dhigayo qof timo weyn ama timo jilicsan ama timo dheerdheer waxaasi waa been iyo been abuur weeyaan reer bani israa'iilna arigaas isku halaagsamay bale can cabdillaahi radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi lacana allahu ilaahay baa lacnaday alwaashimaat waalmustawshimaat alwaashimaat gabdhaha noocaas lacnad baa ku dhacday wlmustawshima xanuun la-aan macnaha haddii xanuun arrinta jiro daawo kale aan loo hayn ilaa washmigaa in la sameeyo mooyaane yaa waa la iska ogolya waa daruura markaas waa kuwa wax turturqaya weeyaan wannaamisaati baa nebigu lacnaday calayhi salaatu wasalaam kuwa timaha tifa iyo waalmutanamisaati kuwa tifidda dalba timaha la qorqorayaayoo meelo laga jarjarayaayo lasoo bixbixinayaayoo la dhuudhuubayaayoo sisi laga dhigaya haa wax dhuudhuubano inta dhinacyada laga soo tifo marka tan dalbaysa iyo tan samaynaysa labadaba lacnad baa ku dhacday midda xaajibka iyo meelaha xiribaha iyo waxaasay dhuubayaan oo delig yara ka dhigayaan waaya waa isaga ilaha shaacirku wazajajna alxawaajiba waalcuyuuna wuxuu yidhi waalmutafallijaatina nebigu waan lacda ya gabdhaha qorqora ilkahay qoran ilkaha tan waa ilkaha haa ilkaha hore iyo foolashaa iyo miciyaha ayaa la qorqorayaa ee fanax yaryar baa laga dhex samaynaya quruxyadoo la raadinaya haa ama ilkaha baa la si loo jiljilcinaya oo laga dhigaya qurux baa laga raad raadinaya waxaasoo dhan lama ogol lacnad baa la sheegay mar haddii dembiga lacnad lagu sheego dembi weyn wey ninkeed cid aan hay iskuma qurxin kadha gabadh ama waajibka haddii kaga mashquusho weye lacnad way waajibkii u ahaa iyada dusheeda lirabbiha walizawjiha ninkeeda iyo rabbiba kay ku lahaayeen way ka mashquuleen bay sheiku kamaa huwa waaqicun fii misrna al'aan sida hadda masar ka jidhabay dumar noocaasaa ku batay marka almuqayiraat khalq allah weeyaanoo ilaahay abuurkiisi bay doorinayaan oo beddelayaan intaasoo shay maxay u samaynayaan lil xusni wanaag darti lilxusni xaggee u taal alwaashimaat walmustawshimaat walnaamisaat walmutanaamisaat walmutafallijaat giddigood maxay arrimaha u samaynayaan waa lilxusni wanaag raadin qurux bay iska raadinay almuqayiraati gabdhaha ee dooriyey weeyaan khalqallah ilahi abuurkiisa fabalaqa haadaa warkaasi wuxuu gaaray imra'atan islaanoo min bani asad reer bani asada taasoo taqra'u lqur'aana qur'aanka akhrido taqaana ismuhaa la dhihi jiro umu yacquub faatadu waxay u timid cabdullaahi bn mascuud wt fakallamadu waa la hadash faqaala wuxuu yidhi oo waxay tidhi waa maxay lacnaddaanaa sheegtay ilaa nebigaa yidhi isaga ma dhihina lacana allah buu yidhi waana saxaabi faqaala wuxuu yidhi wamaa lii maxaa lahaanteed allaan alcana ana u lacnadayn man duul lacana rasuula nebi ilahi lacnaday sal l sl nebi ilaahi hadduu lacnaday anigu seebaanan u lacnadayn bu yidhi nebigaaba lacnaday waxaal huwa lacnadkuna fii kitaabillahi ku yaal lacnada lafteedu inay gabdhaha lacnad ku dhacday noocaasa kitaabkayba ku taal ayuu ku yidhi faqaalat ilmaratu islaantu waxay tihi islaan qur-aanka taqaan bay ahay laqad qara'tu waan akhriyey maa bayna lawxayilmusxafi musxafka labadiisa gerbed inta u dhaxaysa musxafka kitaabka qur-aanka labadiisa gerbed dhinac ka dhinac inta u dhaxaysa waa akhriyey famaa wajadtu lacnadaasna kama helin laa dadka horiga qur-aanka akhrinaya macnihiisa garanayeen lacnadaa meel gabdhaha lagu lacnada bay tihi kuma arag qaala wuxuu yidhi ibnu mascuud low qaraatiihi haddaad akhrin lahayd qira oo macnaha xaqa alqira'a xaqa u leeyahy haddaad marin lahayd lawajadtiihi waad ka heli lahayd buyidhi ee waadan siday tahay baadan u akrin marka iyaduna waxay yidhahdenaysa dumara meesha lagu caddeeyey isaguna dee hadal kale ka qaatay oo wuxuu yidhi qaala allahu tacaala waa kan wamaa aataakum rasuulu wuxuu idinla yimaado fakhuduu qaato wamaa nahaakum canhu wax idinka reeb fantahu ka reebtoonaada nebiga macnaa isagoo ka maqlayo arrinta xagga nebiga ka socotaa weeyaan aayadda caamkaaba wati gabadhaana gabar qur-aanka taqaan bay ahad oran dumarkaa meel lagu lacnaday kitaabka dhinac ka dhinac waan akhriyo ma haya bayt labada baalinta udhaxs labada gerbed qaalat ilmaratu islaantii baa waxay tidhi innii anugu araa waan arkay araa waxaan ku arkaa shay-an shay oo min hadaa kaa ka mid ah aa sheegaysid oo lacnada keenaya calaa mra'atika xaaskaada alaan hadda haddaan ku soo arkay xaaskaada arrimaha aad sheegaysid qayb ka mid a faqaala wuxuu yidhi idhabi ordod fandurii soo fiiri fadakhalad way u gashay calaa imra'atihi xaaskiisa falam tara shay-an waxba kumay arag waa ka soo weyday facaadad waa soo noqoto faqaala waxay tidhi run bay sheegto maa ra'aytu shay-an waxba kuma soo arag faqaala wuxuu yidhi amaa low kaana daaliki kaaga hadduu ahaan lahaa oo arrinta lagu soo arki lahaa lam nujaamichaa gurigaba ugumaana tagneen lamaba kulaneenba dembi bay ku jidhaayoo xaasba kamaanan dhiganeenoo arrimaha lacnada keenaya haddiiba kudh ku jidho mabaana mucaamalooneenoo waanba iska furi lahaa ilaa lacnada haddii la sheega meesha xaaraan baa joogto wey wa qaala saciid ibnu jubayrin walimaamu axmed radi allahu canhu laa ba'sa dhimala iyou yidhi yaa labadaasi bay dheheen bilqaraamili waxaa la yidhahdaa qaraamil ha rawaahu abu daawuud qaraamil waa maxay jamcu qarm waa asluhu nabaat layin waa nabaat jilicsan dawiil lfarac farciisu aada u dheer yahay a laama dheer dheer leh walmuraadu laa ba's bilwasli bilqarm geedka haddii la isku xiriiriyo iyo wixii la mid ah dhibaato ma leh sida suuf iyo xariir iyo kataan iyo dhib ma leh culimada qaar baa saa qaba qaarna waxay dheheen maya ma banaana waxba yaan lagu xiriirin bal waxay magacii doonaan hala haata markaas dee qaraamilku waa iska geed geed geydho la yidhaahda iyo culimmadu qaar ku tilmaamaan geydho a geedkaas hadday isku xiriiriyaan oo waxaas isticmaalaan taa dhib ma laha a laakiin waanu iska geedun can abi rayxaanata radi allahu canhu qaala naha nabiyu sal alla alay sl nabigaa reebay can cashrin toban shay ayaa nebigu diiday calayhi salaatu wasalaam canil washmi ayuu nebigu diiday qorid washmi ilkahoo la qoro washri waa waa ra'taas qorid walwashmi tana waan miim turturqid qofka la mudmudo labo wanadfi tifid wa can mukaamacati rajuli ninka la seexashadiisa arajula nin kale uu la seexdo bikayri shicaarin astur la-aan go' la-aan haa macnaha inay laba nin iyagoo qaawan isku hal mara huwadaan waa mamnuuc labadaba iyagoo qaban mid kasta hadduu go-iisa huwan yahay ama dharkiisi qabo busto ay wada huwadaan dhib ma leh amaa haddii ay iyagoo qaban hal shay dusha iska wada saaraan lama ogola waxaa kaloo la diida la mid ah waa can mukaamacati lmarati lmar'a islaan islaan iyana la seexatay bikayri shacaari a waa dhar la-aan weeyaan astur la-aan iyada lama ogola adduunku dee diintay la dagaalayaan kuwaas dharla-aan inay wada sexdaan la diidaybayba waxay isku wada guuriyeen oo rag rag lagu dara iyo dumar dumar lagu dara iyo waxaas bay macnaha wada mamnuuca ayay sameeyaan ilmo yar oo aad dhashay oo ma garanaysaa iyo waa la ogolaya qofkii dhalay inuu sidaas oo kale mara wada huwadaan waaya waan yajcala rajulu ninku inuu yeelo fii asfali hiyaabihi dharkiisa hoostooda xariiran xariir maradaa qabto hoostooda inaa xariir ka dhigto lama ogola midlal cajami sida sida dadka cajamiga ay oo kale a dadka cajamiga ay oo kale sidaada oo kale haddii marka qadarkii la ogolaa xariirtu ka badata lama ogola afartii farood iyo aynu soo marayn waxaa kaloo la reeba wa caninnuhba yaa boobkii ama dhici yana waa la diid boob in wax la boobo wa rukuubi numuuri shabeellada in la fuulana waa la diid a xayawaan waxa weye khatara oo aad u yaqaana qaabka wax loo qabto taa waa la diid khatar weeyaan yaan la fuuli marin ama harag shabeel inta soo gadatid lamaba gadan karee inaad macnaha aad ku dul fadhiisatid dadka iskibriyaha meelaha dextooyooyinkooda iyo waxyaalaha quruxda badan iyo shabeellada hargahooda iyo waxaasay keenaan lama ogola waxaa kaloo la diida wa lubuusi alkhaatami a fargashi xirashadiis ilaa lidii suldaanin madaxnimo midu saaxiiba mooyaane haatamulfida waa kii fidada aha in laga zaahidaa fiicnaha faraha ka qaad ilaa lidii suldaanin mid awood u saaxiiba mooyaane oo ninka suldaankaa wax qurux badan inuu qabo ayaa fiican si looga haybaysto waxyaalahan o dhan kan hadda ugu dambeeya iyo kan ku xiga waa karaahiyatu tanziih kuwa hore o dhanna waa waa xaaraam labadan ugu dambaysa fargashiga waa iska karaahiya tanziih رواه داود النسائي نسأل الله الستر والتوفيق آمين والله أعلم وي الجلاجل waxa weeyaan jalaajil waxaa la yidhahdaa jamcu juljul waa waxa daabadda luqunta loogu xiro ama waa wax ma garanaysaa ilmaha yarkaa lugta loogu xidho ama shimbiro marka waa wax sawd leh dahab iyo fido iyo wuxuu doona ha noqdo dakhalad waxaa soo gashay mawlaatun gabar mawlaad ah oo la xoreeyey baa oo li zubayr u sugnaatay bibnatin gabar bay la soo gashay dakhalad way gashay mawlaatun oo lizubayri bibnatin gabar bay la soo gashay oo lahu zubayr u sugnaatay calaa cumar bayna ula soo gashay cumar bin khadaab radiallahu canhu wa fii rijlihaa gabadha lugteedana ajaraas dawanno ayaa ku xidhnaa waxyaalaha sharqamayo gambaleella ah faqadacaha cumar baa gooyey wa qaala wuxuu yidhi samictu nabiya baan maqlay sal ly slm yaqulu xaalu leeyahy inna maca kulli jarasin dawanka samiciisa shaydaanan baa rawaahu abu daa'uud wa muslim waxyaalaha marka xoolaha lagu xidhayo oo wada sharqamayo oo kooraha iyo balaayeenka iyo waxaas weligaa culimo kooraha iyo diidan mayaad aragtay waxyaalahaas maaragtay sharsharqamaya waa laga fiicanya can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi laa tasxabu malaa'ikatu malaa'igtu lama saaxiibto rufqatan ama rifqatan jameecaad jameecaadkaasoo rifqadaasoo fiiha dhexdeeda kalbun ay yahay walaa jarasun dawan uu yahay rawahu alhamsata ila albukhaari markaas shaydaanka mus muusikadiisiiya waxaa weeyaan malaa'igta iyo ka ma jecla waxaas malaa'igta aan la saaxiibayna waa malaa'ikatu raxma ilaa idaa kaana lilxaaja yir haddii baahi arrinta ay keento eygii baa laga maarmi waaye ama waxaan qaylinaya koorahan iyo waxaana laga maarmi waaye yaa marka waa meesheeda wadukila calaa caaishata caaisha waxaa loola soo kalay bijaariyatin gabar walxal calayhaa dusheeda jalaajilu dawanna ay yihiin kuwaasoo yusawitna sawdaynaya bahlo wada qaylinaya baa ku xidhnaa faqaala waxay tidhi laa tudkhilnahaa calaya ar ha ii soo gelinin iga joji ilaa an tuqadicu inaad ka gogoysaan mooyaane jalaajilaha yaa waxaan ka qaylinaya yaa inaad ka joojisaan mooyaane ka goysaan samictu rasuulallaahi baan maqlay sala allahu alay wasalam yaquulu xaalu leeyahay laa tadkhulu lmalaa'ikatu ma soo gasho beytan guri gurigaasoo fiihi dhexdiisa fiihi dhexdiisa jaras dawan uu yahay waxaas meelay ka qaylinayaan malaa'igta ilaahay ma soo gasho weeyaan saasaa loo sheegay waa iska gambaleel iska weeyaan nebigu waa dhibsan jira ciidanka weliba uma fiicna oo inay waxaa la socdaanoo ciidanka waa laga warhelaya markaas ko sharqamihiisa iyo dawanadiisa iyo koorihiisa iyo qalabqalabtaasaa lasoo maqlay marka meel kasta iyo wakti kasta iyo makaan kasta midna ma fiicna khaadimka iyo se marka loo yeeranayo iyo marmarka qaarkood maarata waa mar waxaa jira waxyaalo oo wuxuu yidhi sheikhaani wa minhu maa tacallaqahu nisaau fii aadaanihin dumarku waxay ku xidhaan tucalliquhu nisaau fii aadaanihin dhagaha waxyaala ay ku xidhaan ama luqunta ama gacnaha ama lugaha oo noocyadaasaa jiro dawanadaas aan la ogolayn oo karaahiya waa makruuhu fii kulli makaan wa fii kulli zaman ila lixaajatin ilayh in loo baahdo mooyaane maxaa loogu baahday listidcaa'i khaadim wa naxwi shaqaale iyo khaadim iyo waxbaad ugu yeeraysaa baal yaroo waxaa jira takhaatiirta iyo qaar marka qofka ay u yeerayaan dabadda jooga ama xafiiska u fadhiya ama qofka jiran la raba inuu soo galo meel bay saa u taabanayaan gambaleelba xagga meela ka dhacaya waxaa la rabaa inuu kaas loogu yimaado way isticmaalaan galalala markuu yidhaahdo galalowdaasi markaasaa qofkii u imaanaya hadda way isticmaalaan kuwa gaalkacyo jooga qaarkood ama waxa weeyaanba kuwa maaragtay dheelada iyo makhaayadaha iyo waxaas markay rabaan maarata kuwa lacagta raba inay sheegaan iyo waxaas mid halkaan galalow bahala u ka siinayo oo kale wuxuu ugu yeeranayaa kaas inuu yimaado oo maaragtay warbixin dhiibo wixii uu sheegi lahaa qofkan in wax lagu leeyahay iyo in kale galalowdaas weyaan waxaa kaloo la ogolyahay in loogu yeerto kuwa waa la ogolyahay litambiih baraarujin kalmunabihaat alatii axdaat ilaan waxaa jira saacado wax baraarujiya gambaleella ah oo hadda soo dariyay buu yidhi haddaa la helay buu yidhi liiqaadi innaas lisalaatihim dadka inay salaadda ugu toosaan ama shaqada markay aadi lahay inta ku buuxsanaan acmaalihim falaa shaya fiha kuwaa dhib male buu yidhi waxay ka dhigan yihiin eyga laftiisu waa la mid oo lama kaydinsan karo ilaa in dan loogu baahda mooyaane rawaa abu daawuud bisanadin saalix yaxrumu waxaa xaaraan ah atashabuhu bilkhayr gaalo in hayr waa gaalo gaalo in la isku shabaho iyo wazuur zuurkuna waa waa xaaraam isaguna waa baadil waay can ibni cabbaas radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi lacana nabiyu sala alla alay sl nabi ilahi baa lacnaday almutashabihiina ragga isku kuwa isshabaho min arijaali ragga binisaai dumarka isku ekaysiye waalmutashabihaati gabdhaha kuwa isshabaho min anisaai dumarkaayo birijaali ragga isku ekaysiye gabar nin nin iska dhigaysa ama nin gabar gabar iska dhigaya lacnad baa ku dhacday lama ogol socodka iyo hadalka iyo lebiska iyo midna dabeecadday haddii laakiin qofka ilaahay sidaa u abuuray dee waxba looma hayso wacanhu qaala wuxuu yidhi lacana nebiyu sal l sl nab ilahi baa lacnaday almukhanisiin kuwa isdumareeya oo min arijaali ragga iyo almutarajilaati kuwa isnimeeya yaa isrageeya oo min anisaai dumarka wa qaala wuxuu yidhi nabi akhrijuuhum ka saara min buyutikum guryihiina kuwaas faakrija nebiyu sal l nabi ilaahi baa saaray fulanan hebel wa akhraja cumarna wuxuu saaray fulanan hebel rawahuma alkhamsatu ilaa muslima rag baa la hebel iyo hebel fulaan anjashihii xoolaha raaci jiray xoogaa dumarka isku ekaysin jira nin nabigaa saaray cumarna nin maatic la dhihi jiray ayuu saaray ama mid kalooba saar dhaqankaa la ilaalinaya waxaasoo dhan can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal alay slam qaala wuxu yidhi lacana nabi sal l sl nabi ilaahi baa lacnaday arrajula nin ninkaasu yalbasu xiranaya libsata marata islaanta hee-atu xirashadeeda oo kale ninka waxu xihanaya walmarata islaanna nebigu waa lacnaday ee la talbasu xihanaysaa libsata rajuli ninka hay-atu xirashadiis dharkii lagu yaqaanay qaabkii u labisanaysa rawa abu daawud anasay wlabi daawuud wababaraani man tashabaha biqowmin qolo qofkii isku shabahaye fa huwa minhu haddee iyag iyagoo ka mid yahay weya marka tashabuh bilkayr cid kale ama dumar ama iyadoo dumara rag isku shabahdo ama gaalaba lama ogolo faajiriin haddaa isku shabahdo faajir baa noqonaysa gaala haddaa isku ekeysiisa gaal faasiqiin haddaa isku faasiq saalixiin haddaa isku ekeysiisa dee waxa weeyaan salaax weeyaan iyo wanaag an abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala ina wuxu yidhi sinfaani laba qolo oo min ahli naari ehlu naar ah lama arahumaa labadaa qolo anuma arag bu yidhi haddaa nebi maxameda waase jiraan weeyaan ummadday ku jiraan qoomun qolo macahu macooda waxaa ah siyaadun jeedallo jeedalladaasoo ka adnaabilbaqari looda dabadeeda oo kalea yadribuuna waxay ku garaacayaan jeedallada ka sifadeey kuwaasoo yadribuuna ay ku garaacayaan bihaa iyadaa naasa dadka dadkay la dhacayaan waa qolo ulo wadata ulo ulay wataan qolada labaad waa nisaaun dumar weeyaan kaasiyaatun dhar xidhan labisan misna caariyatun qaqaawan wax dhar lagu sheegayna waa ka muuqdaan dhar wax asturayana maaha ama maahae kaasiyaat dhar bay qabaan waaba dhar caadi oo fiican oo jalaabiib bayba qabaanba laakiin caariyaad weeyaanoo cibaadada rabbi bay ka qaawan yihiin oo qof waxa moodasa asturan oo hageersano culimaa akhlaaq leh maca daalikana waa qof aan cibaado lagu arag dharku wax u tari maayo wey marka kuwaasoo muumilaatun dadka leexinaya oo ummadday leexinayaan iyo gabdhaha akhlaaqda ka dhuminaya maailaatun iyana kuwa leexday weeyaan iyana waa isheen ummaddana waa iilayaan ru'uusuhunna dumarka madaxyadooda anigu aan arag kaasnima til bukti neef geelah kurusyaal kuruskeeda oo kale weeyaan kuriskii asnimadii almaailati leexsanayd neef geelahoo kuruskiisu qalloocan yahayoo hays leh a oo dhan u janjeero oo leexaa leh saasoo kale madaxa u iilayan intay wax ka buxshaan madax saas dhan ugu fooraro wey laa yadkhuluna aljannata jannada gabdhahaasi geli mayaan walaa yajidna riixaha urkeedana heli mayaan wa ina riixaha jannada urkeedana la yuujadu waxaa laga helaa min masiirati kada wa kada intaa iyo intaa meel loo socdo rawahu muslim xadiidkuna waa saxiix qoladan ulaha gaagaaban waa qolo dadka masaakiintaabay laayaan oo boolisiyada iyo kuwa dadka laaya iyo kuwaas xukuumooyinka iyo waxaasaa lagu sheegaa xagga dawladda kuwa ka socda weeyaan qoladanna waa dumarka noocaas weeyaan madaxa waaweyneynaya oo kuwa madax waaweyn bay iska dhigayaan marka intuba waa jiraan wa hada akhbaar biqayb nebigu wax aan jirin buu sii sheegay qad waqaca laakiin hadda dhacay wey wuxuu yidhi fa ina hada kulahu fii misrin alana kaiir waxaa nebigu sheegay o dhan waddanka masr dee sheikha kitaabka qoraa misri ama ogtaha waxaasi waddanka hadda waa ka buuxaan be kuwaasoo kale marka jannada ma galaan be khalaas wa qaala cabdullaahi baa yii radi allahu canhu kaana nabiyullaahi wuxuu aha sala allahu calayh wasalam yakrahu kii naca cashra khilaalin cashra khilaalin toban khasladood nebigu ma jeclayn waxuu ka mid ah asufrata waxa sufrada la yidhaahdo waa nooc oo booroborow ah sufre in lagu udugsado lownka asfarka ay jaallaha ah iyo guduudka iyo nebigu ma jeclayn wa takyiira shay cirada in la bedelo oo maxay macnaha madow loo bedelo ama latifaba taasna ma jeclayn wa jara lizaari hoosguntida in la jiidana nebigu ma jeclayn waa dhi waa nici jir wa takhatuma bidahab dahab in fargashi laga dhigto waa dhibsan jiray nebigu watabaruja biziina qurux in lagu soo bambaxo ligayri maxallihaa booskeeda boosaan ahayn taasna nebigu calayhi salaatu wasalaam iyana waa dili jiray oo macnaha qofkii dumarkaabaa waxay isku qurxinaysaa rag ajnebi ka ah oo aan ninkeediiy wax ahayn waa xaaraam waadarba bilkicaab macnaha cayaar lagu cayaaro laysku dhufdhufta waxa kicaabka la yidhahdo waa dumnada alkicaab bahashaas in lagu cayaarana nebigu waa nici jiray waa marka in cayaara bahasha xaaraan weeyaan waruqaa in wax laysku tufo waa diidi jiray ila almucawidaat mucawidaadka mooyaane haa mucawidaat kuwa wax magan geliya aruqa waay waa la gaaraya wuxuu kaloo diidi jiray wacaqda tamaayimi waxyaalaha macnaha xirsiyada iyo ma garanaysa in laysku xidho oo tamaa-in baa la yidhaahdaayoo laysku xidho qardhaasaha ama xirsiya waxaa u taqaanina taasna waa la diidi jira oo waxaa lagu leeyahay labadan horta way inoo imaan doonaan meel lagu baxsinayo waxyaalaha oo la ysku tufayo oo la ogol yahay iyo tamaa'imta waxyaalahan la ysku xidho labadaba insha allahu kitaabu dibi hadda markaan gaarno mujalladkan laftiisa ayaa looga hadli doonaa si waasaca a wi- wixii laga soo reebay oo la ogol yahay iyo wixii la diidan yahay halkaasaa lagu kala sheegi doonaa wuxuu kaloo diidi jiray wacazla almaai iyagu balaaye wax ku qoran yihiin oo maga- waxaan macnahooda la garanayn iyo waxaas bay dhab iskugu xiri jireen wacazla almaa biyaha oo la siibo can maxallihi maxalkiisa laga siibo maxalkiisu waa farjiga taasna waa la diidi jiray oo waxa weeyaan xilligii biyuhu imaan lahaayeen markaa maxalkii inta ee meel aan ahayn biyihii lagu daadiyo waa cazli baa la yidhahda hadda ka hor baan soo mar wa fasaada asabiyi wa fasaada asabiyi cunuga yar fasahaadintiis taasna nebigu waa diidi jir fasaada asabiy maxaa looga jeeda wa fasaada asabiy ilmaha yaroo naaska nuugaya in la fasahaadiyo maxaa looga jeeda macnaha ilmaha naaska nuugaya ee, qof hooyadii oo nuugayey in loogu tago mucaamalo iyo wadi iyo waxaas jimaac oo maxaa markaa fasahaadaya caanihii oo ilmihii baa dhibaata halkaa ka soo gaaraysa taas weeyaan laakiin intoo dhan hayra muxarimihi xaal uu yahay nebigu buu diiri jiray mid xarimaya waa xaaraan lama dhihin intoo dhan macaa tufidda macaa ee, tamaa'imta xi- isku xidhidda gidi tobankaba hayra muxarimihi waxa weeyaan mid xarimaya kayrkii xaalu yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu nici jiray macnaha ama waxay dhaheen culimmadu intoo dhan maahee intoo dhan qaar xaaraana ku jire waa midka ugu dambeeya hayra muxarimihi mid xarimaya fasaadka sabiga macnaha taa waxa nuujinaysaoo loo tago mid xarimaya kayrka xaalu nebigu yahay ama waxa weeyaan dhammaan nebigu waa karaahiyeysay laakiin ma xarimin keliya waxaa markaa xaaraanka ah dahabka iyo tabaruj nin ajnabiga qurux gabadhu iskugu soo labisto labadaa mooyaane inta kale wax xaaraana kuma jiraan aqwaalse waa jidhaa culimmadu isku khilkhilaafsan yihiin rawaahu abu daawuud w- wanasay yaxrumu waxaa xaaraana darbul wejhi wejiga in wax lagu dhufto iyo wasmihi wejiga in wax laga calaamadiyo laga gubo wejiga wax laga calaamadinaya ama wa- waxbaa lagu dhufanaya wejigu waa meesha qofka ugu quruxda badan xoolaha xataa lama ogola in laga sumado wejiga can jaabirin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi nahaa rasuul lahi sal ly slam ilaahay baa diiday canidarbi garaac fil wejhi wejiga dhexdiisa wax lagu dhufto iyo wa canil wasmi sumadid fiihi wejiga wax laga sumado rawahu muslim wa tirmidiy wa canhu qaala wuxuu yidhi mara cala nabiy waxaa soo maray sal ly ximaarun dameer ximaarkaas oo qad wusima laga sumaday fii wejihi wejigiis faqaala nabigaa yidhi lacana allah allah ha lacnado alladii kii wasamahu ka- ka- ka sumaday wejiga wejiga marka xoolaha waa inaan laga sumadan can anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi lamaa waladad ummii hooyaday markay dhashay qaalad waxay tidhi undur fiiri haada alghulaama wiilkan falaa yusiibanna yowsan asiibin oo taabanin shay-an shay afka gelinin oo yaan wax lagu habin xataa taqduwa bihi ilaa ugula jarmaadid ila nebiyi nebiga sal alla alay slam yuxaniku xaalow nebigu u dhabxanagaynayo wax macaan nebigu dhabxanaga ha u soo saaree oo wax calooshiisa gaara wax nebigu siiya ha ugu horraysee yaan macnaha afka wax loo gelin oo la habin anqarin yaan la anqarin waay waa wiil anas la dhasho hooyadii dhashay qaala wuxuu yidhi faqadowtu waan jarmaaday faydan huwa nebigu waa isaga oo fil xaayadi beertii ku sugan wa calayhi nebiga dushiisana khamiisatun baa ahayd buste taasoo jawniyatun jawna loo nisbeeyey jawniya waa qabiil magaci wa huwa nebiguna yasimu dahra dhabarka ayou gubayo calaamadinay macnaha aldahra waa gaadiid yu- yasimu wuxuu sumadaya aldahra gaadiid alladii gaadiidkaasoo qadima calayhi u soo galay fi lfadxi yowma alfadxi waxa weeyaan xoolaha la sumadaya weeyaan ujeeddadu xoolo ayaa nebigu sumadaya calayhi salaatu wasalaam geeli macnaha gaadiidka ahayoo baa la sumaday macnaha fadxu maka iyo xunayn ayaa la helay ayaa la s- la s- la sumaday wa canhu qaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay fii yaddi nabiy nebiga gacantiisa sal alla alay slm almiisama madane kan wax lagu gubo xoolaha lagu gubo madanaa la yidhahda soo garanaysaan walcaluwa nebiguna yasimu uu sumadayo ibila sadaqati sadaqada geeleedii zakada ahaa ayuu nebigu sumadayey oo waa la sumadi karaa geela waa la gubaya sumadaas waa lagu dhigan karaa ariga xataa waa la iska sumadan karaa waayo laakiin waxaa la yidhi ariga badanaa in dhagaha iyo laga calaamashaa fiican dabkaan iyo waxaan laga daayo w marka wejiga dad iyo dunyo midna in laga wax laga yeelo lama ogolo xaaraam weeyaan lama ogolo ilaahay baa karaameeyey wejiga meeshii aan wejiga ahayn waa la ogolyi xoolaha lagu kala soocanayaa sumadda sumadda waa muhim weliba zakada iyo jizyada iyo kuwa dawladdu leeda wa calayhi ljumhuuru salafan wa khalafan ilaa abaa xaniifa mooyaan wallahu subxaana wa tacaala aclam aamiin